xaaladda degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal socday in ka badan afar iyo labaatan sac kaasi oo ka dhex oognaa ciidamada dowladda iyo kuwa ahlu sunna waxaana dagaalka uu sababay khasaare kala gaaray dhinacyadii diriray iyo dadrayida dagaalka ayaa lasoo gebagabeeyey saqdii dhexe ee xalay ka gadaal markii ciidamada ahlu sunna iyo hogaamiyaashooda ay ogolaadeen inay isu dhiibaan saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan degmada dhuusamareeb sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid a hogaamiyaasha ahlu sunna oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay u tanaasuleen danta shacabka waa sida uu hadalka u dhigay waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansannay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba afhayeenka dowlad goboleedka galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed oo v o a u warramay ayaa sheegay in hoggaankii sare ee ahlu sunna ay ku jiraan gacanta galmudug islamarkaana ay socdaan wadahadallo ku aadan sidii laga yeeli lahaa
umaasan tahay xaaladda degmada gobolka galgaduud caasimada galmudug waa degan tahay ilaa mamaad iskale shaqaaqooyin ka socday afar laatanka saaco lasoo dhaafay kadibna saaka aroortii wixii ka dambeeyey xaalkaasi wuxuu kusoo noqday si caadiya ilaah baa ku mahadsan arrimahaas way dhammaadeen dhammaan deegaanka caasimadda iyo nawaaxigeeduna waa nabad
mudan afhayeen gabagabada dagaalka ka sokow dhinacyadii dagaalka uu udhexeeya gaar ahaan ahlu sunna iyo ciidamadii dowladda waxaan xog ku haynaa in hogaamiyaashii sare iyo ciidamadii ahlu sunnaba ay isu dhiibiyeen dowladda bal arrintaas si guud noogu faahfaahay
horta dagaalka waa ka hadalnay horaan uga hadalnay haddana waa sheegaynaa dagaalku de horta wuxuu ahaa dagaal ku bilowday si aad dhawaad ogyahay dadka deegaanka iyo dhammaan ummaddu ka warqabto nimanka inji ku jiro wadaadada ah dagaalka bilaabay marxalado kala duwan uu soo maray hadda ilaahay fadligu waa soo gabagaboobay nimanka inji ku jiray iyo dhalinyarada la joogtana gacanta lagu hayaa si nabada oo bidqab leh ayay ugu nool yihiin xarunta inji waxaana halkaas ku haya ciidamada dowladda
maxaa idinkaga qorshaysan tala ahaan
wallahi de taasi way dhiman tahay haddii ilaahay idmo arrintaas jadwaana laga gaari doonaa kala socota waxaan rajeeyaynaa xiliyada soo socda in arrintaas go-aan cad laga gaaro haddii ilaahay idmo sida arrintaas loo watiyi doono dadkii degmada dhuusamareeb ka barakacay maxaad u diri lahayd
dadkaas waxaan leenahay marka koowaad waxay dhacay waa ka xunahay marka labaadna waxaan leenahay dee magaalada maanta waa nabad inay dib usoo laabtaan ganacsigoodii furtaan magaaladii waa nabada oon rajeynayna ilaah idankiis in nolol cusub iyo waa cusub iyo horumar cusub bilaabo doono ay kusoo noqonayaan soo dhawaadaan leenahay wixii deegaankaasi dee ka dhacayna waxay ahayd dhacdo dhacday oo dee aan is leenahay in kulleys ay ku dhacday waa lawad ogyahay waa ka xunnahay dadkeenu inay dhegooda xabad maqlaan dib arkaan oo duruufo kala duwan oo badan wajahaya bidnillahi kariim hadda ka dambeyn waxaan rajeeynaa xaaladaasi si loo gudbo inay noqoto deegaankuna deegaan nabada iyo horumar sameynayo inuu noqdo hadii laami
dadka dhuusamareeb ayaa dib ugu soo laabtay waxaana furmay goobihii ganacsiga ee magaalada iyadoo inta badan dadka ay ka barakaceen dagaalkii ka socday dhuusamareeb ha yeeshee xaaladda deganaanta ayaa suurtagal ka dhigtay soo laabashada dadkii ka maatay rasaastii la isweydaarsaday ahlu sunna ayaa galgaduud kula dagaalantay maleeshiyada al-shabaab waxaana in muddo ah ay maamulayeen qeybo ka mid a gobolka ha yeeshee heshiis is-afgarad oo dowladda ay ku timid dhuusamareeb ayaa markii dambe laysku maandhaafay hanaanka wax qeybta ay ahlu sunna doonayso waxaana in muddo a jiray isfaham waa kolkii dambe u dilaacay dagaal sababay dhimashada in ka badan labaatan ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb